id wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyskala dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijku waa barnaamij ka sheekeynaya nolosha qaxootiga si toosna a idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari todobaad walbana waxaad ku dhegaysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaasheenna dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran waxay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o eda dhadhaab ee ka soo gasha mawjada f m-ka ee hal eber todoba dhibic lix megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaasha xeryaha dhadhaab oo sheegay inay muhiim tahay in qaxootiga cusub la dejiyo xerada iflabo oo dhowaan lagu wado in la dejiyo kumanaan ruux oo qeyb ka ah qaxootiga ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay koonfurta soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan waraysi ku aadan dhibaatada isticmaalka baraha bulshada oo ku hayo dhalinyarada wax ka barta iskuullada ku yaala xeryaha kama marno xubintii shakhsiga ooan ku waraysan doono awil cabdi bile oo ka warbixin doona dhalinyarada wax ku bartay xeryaha iyo sida ay uga shaqeeyaan hay-adaha samafalka barnaamijka waxaa idina socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed afartii sano ee lasoo dhaafay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gaarayay kubnaan qoys ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen iyo qaar kale oo beeraaley ah oo nolol ahaan ku tiirsanaa tabcashada beeraha kuwaas oo dhammaantood horoob la-aanta ka dhacday gobolka ay ka soo barakicisay deegaanada ay ku noolaayeen ayagoo maciin baday inay soo gaaraan xeryaha dhadhaab si ay u helaan kaalmada ay bixiyaan hay-adaha samafalka barakacayaashaas u xuubsiibtay qaxootiga ayaan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen xeryaha iyadoo xeryaha ay soo gaareen xilli dowladda kenya ay guud ahaan hakadgelisay qaabilaada qaxootiga tan iyo laba kun lix iyo toban qaxootigan oo ku noolaa nolol adag sanadihii tegey ayaa iminka la rajeynayaa in loo raro xerada ifalabo oo horaan dowladda kenya laba kun sideed iyo toban ee albaabada u laabtay haddaba guddoomiyaha guud ee xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow ayaa aaminsan inay muhiim tahay in xilligan qaxootigaasi la dejiyo xerada ifalabo maadaama culaysyo xoogan ay ku hayeen qaxootigii hore ayagana ay yihiin dhibanayaal aan hayn gargaarkii samafalka ahaa waad mahadsantahay cabdisalaanow xaalada guud ee qaxootiga dhadhaab dhammaan alxamdulilah waa la roobaystay nimcaa la helay kuleelkii faraha badnaa iyo abaartii waa laga baxay alxamdulilah haddee wax kasoo imaadano micnaha culeyskooda iska wataan maadaama roob badan uu imaaday waxaa jira dadkii qaxootiga cusba hadda imaaday oon haysanin hooy culeys fara badan ba soo fuulay sababtoo ah ma haystaan bacyo ama guryo ay ka asheeraan roobka intooda badan qof qof mataqaanay ehelkiisa ama qaraabadiisa caawiy waa laga yaabaa laakiin intooda badno dadka cooshish bay ku nool yihiin marka maalin dhow roobkii aada u weynaa markuu dhacay waxaan aragnay dad qoysas mataqaanay habeenkii roobka imaanay hoos daad ka soo galay korna mataqaanay biyihi uga soo daadanaya marka qofku wuxuu ku dhaca ilaa xalay dhan taagni baan ilmihii annaga waan wada taagnayn marka culeys sidaas way iska jiraan alxamdulilah laakiin nimca ilaahay keeni waaye lama diidi karo laakiinse dadkaas mataqaanay hay-ada u n h r iyo inta ay qusayso waxaan u sheegayna inay dadkaas caawiyaan dadkaas aad bay u rafaadsan yihiin guryaay u baahan yihin dadka maanta alxamdulilah raashin way haystaan oo bunooyinka lasiibay raashin ku qaataan maadaama aynan ku filneen oo noloshooda ay kaafineen laakiinse wax adliis ay ku joogaan haddu ay haystaan waayahay cabdulaahi waxaan la soconaa in dabcan dadkan ay u badan yihiin dad danyar ah un guryo haysan sida aad sheegtay tan iyo xilliga roobka ay dabcan ka urteen gobolka wax gurmad ah oo ka yimid hayadaha samafalka ma jiraan nmaya waxaan ka ahayn raashinka hay-adda w f b ay bixiso waxaan ka ahayn oo gurmud ah ma jiro marka wax gurmud deg deg suu roobku imaada oo jira ma jiraan dadka mas-uul ma haystaan mataqana guryo ma haystaan daadkii iyo culeysyo fara badan baa jira marka dadkii shaqamarka adi mashquul baa iska jira ilaahi fududeeya waayahay dhinaca kale guddoomiye haddii aan wax kaa weydiiyo waxaa jirta in qaxooti fara badan dhowaan loo rari doono xerada ifato oo dabcan mar kale dib loo furayo in bal xogta aad ka hayso iyo tirada aad qorshayseen in halkaas la dejiyo maadaama culayska ugu badan uu saaran yahay xerada aad adig maamusho ifatu waa la furi rabaa haddii alla idmo hadda shaqadii waa laga bilaabay oo geedihii baa la jarayaa baloodyadii dadka la dejin lahaana waa la cabirayaa shaqadan way socotaa waxaan rajaynaynaa insha allahu usbuucyada soo socdo tobanka kun oo ugu horeysa haddii toban kun oo latirkoobe kaarlis haddii la helo maalmaha soo socda insha allah waxaan rajaynaynaa in la geyn doono dad ifatuu la dejin doono mataqaana shaqadiin ay sii bilaaban doono marka dadka haddii halkaa la dejiyo culeyska de dad kale ay ku hayaan way ka qaadayaan ayagana xuquuqdii ay lahayn qaxootinimo heleen sababtaad meel banaan bay degan yihin cid wax siinaysa malaha laakiin haddii xare ay degaan dad xare deganoo xuquuq le bay yeelanaya waa tahay tirada loo qorsheeyey in halkaasi la geeyo waa ilaa iyo imisa halkaas hadda waxaa loogu talagalay sagaashan kun oo qof ilaa siddeetan kun oo qof ayaa loogu talagalay marka dee xero iska furan haddii maadaama dadka ay imaanayaan laga yaaba marka intaas inay ka bataan waa laga yaabaa sababtoo hadda inta hadda aan nahayno oo saddex xero interashinka hadda qaato boonada ay haysato boqol labaatan iyo toddoba kun baa la sheegayay tirada maadaama ay kordhi karto oo tirkoobkii iyo boonada la bixina weli xeryaha qaar ay ka socoto waa laga yaaba tirada inay korodho laakiin boqol iyo labaatan iyo toddobaas ayaa la sheegay waa tahay deegaankan ifatu ee qaxootiga in mar kale dib loo dejinayo in waa sidii qaabka loo diyaariyey goobihii dabcan dadkan lagu adeegi lahaa
hadda hay-adda w f v unbaa diyaar ah saan hadda arkayno sababtoo hay-adaha qaar way cagajiidayaan w f v laakiin dhowr bilood ka hor bay teendhooyinkii raashinkii agabkii o dhan way geeyeen ay qoobihii raashin lagu bixin laha waa la hagaajiyey waa la nadiifiyey diyaar bay yihiin w f v waa diyaar marka weli ma diyaargarowin hay-adaha qaar laakiinse w f v oo qaybta raashinka uxirsan aad bay u diyaargarowd wayna ku mahadsantaha waayahay in bal ka waran biyihii iyo dabcan goobihii waxbarashada ayagana waa sidai xaalkooda goobaha biyaha way iska diyaarsan yihiin ceelada ceelasha waa diyaar haamihii biyaha lagu shubi lahaa oo elevation tankska ayagana waa diyaar kuwaas waxba dhibka ma jiro dhinaca kale guddoomiyaha xerada dhagaxley ayaa codsaday in la caawiyo qaxootigaasi cusub haddii loo raro xerada ifalabo maadaama ay yihiin qaxooti wajahaya culaysyo dhinaca nolosha ah fariintaan siina hay-adaha samafalka waxaa weeye in dadkan aada loo caawiyo meesha hadday u socdaan oo hadda ifatuuda ah in la dejiyo la hagaajiyo sababtoo maadaama ay meesha ay ku rafaasanaayeen ay noqoto ifatuu hooy cusub oo iyagana ay ku noolaadaan oo noloshan wax lasagabad shaqo iyo nooc kaas ay ku helaan adeegyada hadda meesha ka dhiman oo sida caafimaadka goobaha waxbarashada loo hagaajiyo marka hadday iskuulladiina ay helaan goobaha caafimaadkana ay helaan biyihiina ay helaan hadda culeysyada annaga hadda aynagu hayan wuu ka degaya ayagana way fiicnaanayan
aad buu umahadsanyayey kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha xerada dhagaxley oo ka warbixinayay qaxootiga cusub ee dhowaan lagu wado in la dejiyo xerada iflabo wuxuuna igu warramay xeryaha radhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dhinaca kale qaar ka mida qaxootigaasoo lagu wado in dhowaan loo geedigeliyo iflabo ayaa si weyn u soo dhoweeyey in xeradaasi ay degaan haddii ay helayaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha qaxootiga ee la siiyo qaxootiga kale xasan suubo jumcaan waxaan kasoo go'ay saakow onan beereley laba bilood waxaan saarnaa darfuulka haddan saddex bilood guri walaal oo xaran walaal isaga ku jira qaraabadaad waa kasoo baxnay baan keligeena inta iska dow iska joognaa waxa hadda ilaahay noo soo qaado waxayda kasoo qaadnaa inta ku cunaa sideed sideed nafar waay gabadha sanaa dhalay dulfuul ay u tahay naftiga anagoo saan nahay ayaa gabar dulfuul ay u tahay oo kaarna aan nahay weli oo boonna baan helin marka saas darteeda wax hadda noolal oo fiican macnaha wax garaamaha soo qaadan ma wax kale meel iga soo galayna mala haddii la igeeyo oo la maamulayo la ogaanayo in hilib fiican meesha la igeeyo qahooti fiicanna naqdo oo macnaha isku fiican waa waa laga yaabo waa raba lahay reedu fituu in la ii raro dulsaarka ka baxa waa ku faraxsan haddii ilaahay na gaarsiin in qahooti la aqoonsan yahay meel saaran oo beelkiisii wixiisa la ogaanayn in ahaado waa rajaynaan haddii ilaahay nuurta cusmaan nuure gashaan kusoo barakacay jilib agtee toombe meel la dhaha marka awaare iyo dhib iyo rafaad aa la kulunay had meeshan a imaaneen meeshan hadda guri la-aan rafaad roob
bilaa halkaan joogtaa koow iyo toban bilood waa tahay haatan in laydin raro xerada ifatuu sidee baad u aragtaan ifatuu inaana la geeya waan ka faraxsanahay oo adeegna lagu helo oo guryaalnana si guri la-aan baan haysad gurigan yaryadkana baranhayna meeqa qof waay anaka sideed todoba ruux waay gurigii mana deeqahay rafaad roob dhib ilna fatuuna la geeyo oo guryaalna na siiyo oo maamashakuulna aan halno aan rab lahay taal iyo biyo iyo wax kuleyna nana sii arabna anaka hadda xagganina nolol waa soo dhaweynaynaa laakiin caafimaad adeeg caafimaad iyo biyo iyo sii shakuulna nala sii lahayn falkiisa la gala meeshasaan rabnaa meeshan waaba ku rafaadna anaka saa u naqan qahood oo la ogyahay oo oo anaga hadda maba nala ogba meeshan wax maba ka halnab anaga ilaa ifatuu haddaana la geey waana la ogaanaa aada wamahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a codadka qaxootiga cusub oo ka warbixinayay siday u arkaan in loo raro xorada iflabo waxayna igu warameen gudaha xeryaha dhadhaab weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisana oo ku aadan islawarka qaxootiga balse iminka aa idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo stuudiga igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamij kastoos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cawil cabdi bile oo ka mid a dhallinyarada qaxootiga ah ee la shaqaysa hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab oo aanu ka waraysannay dadaalka dheer ee dhallinyarada qaxootiga ahy geliyaan waxbarashada iyo sida aanay u helin shaqo u qalanta markii ay waxbarashada dhammeeyaan waxaa kale oo maqli doontaan maxamed cabdulaahi cali oo ka mid a dhallinyarada wax ku baratay xeryaha qaxootiga haddana ah waaliday carruurtiisu wax ka bartaan iskuullada xeryaha oo ka hadlaya dhibaatada ay isticmaalka baraha bulshadu ku hayaan ardada xeryaha qaxootiga aan ku bilaabay dhegaystayaal xubinta shakhsiga cawil cabdi bile waa nin dhallinyaro ah oo muddo toddoba sana a la shaqaynayey hay-adaha samafalka ee adeega gargaarka ah siiya qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab cawil oo xeryaha dhadhaab ay waalidiintii keeneen isagoo aad u yar sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo sagaashankii waxauu waxbarashadiisa hoose dhexe sare iyo ilaa kollej ku qaatay xeryaha qaxootiga wuxuu ka hadlayaa culayska dhallinyarada xeryaha qaxootiga ka haysta dhinaca shaqada gaar ahaan mushaharka aadka u yar ee ay qaataan intooda shaqaysa iyadoo intooda badanina ay shaqola'aan yihiin labada kun iyo saddexdii ayaan dugsiga fasalka koowaad aan bilaabay labada kun iyo tobankiina waan dhameeyey dugsiga hoose labada kun iyo koob iyo tobankii waxaan bilaabay dugsiga sare labada kun iyo waxaan dhameeyey afar iyo tobanka labada kun iyo lix iyo tobanka markay tahayna waxaan bilaabay course oo computer ah oo diploma la dhahayo diploma markaan dhameeyeyna waxaan bilaabay haddana course kale oo leadership la dhahayo waxaan ka bilaabay xaradan courska waxaan ka bilaabay xaradan dhadhaab courska waxaa bixinaya hayada la dhahayo l w f koska kalena waxaad bixinaysay hay-ada la dhahayo ayadan heyb dhadhaab
koosaskan waxaad ka baranaysay kollejiyo ku yaala gudaha xeryaha qaxootiga mase meelo kale ayaad si online uga baranaysay kooska u hore kan wuxuu ahaa midkan helb dhadhaab wuxuu ahaa coos on online ah imtixaamkiisana lagu qaadaya xarada u n c r kooskaas wuxuu socday hal sano koos kalena wuxuu socday isagana hal sano xarada l w f ayaana lagu baraayay collejka ama jaamacadda ay idinka siisay waxbarashada xaggee ku taallaa wadankee ku taallaa sideedse idinku suurta gashay idinkoo xeryaha qaxootiga jooga inaad waddan kale aad koos ka samaysaan ama aad ka samaysaan shahaado ka qaataan fursadda waxaa lasoo geliyay internetka internet markii lasoo geliyey qaabkii loo ablaagelinayey waa internet lagu ablaagelinayey shuruuddii inaad secondary fasalka aad dhamaysay secondary primary aad dhamaysay secondary aad dhamaysay grade ayay ku xireen so procedurgii aan raacnay procedurg markaan raacnay internetkii baan applicationka gelinay fursad waxaan u yeeshay inaan ardayda lasoo qaato aan ka mid noqdo jaamacaddu waxay ku taalaa waddanka u k maxay fursadda noocaas idinka kaaga dhignayd inaad waddanka ingiriiska collejka caanka aad wax ka dhigato shahaada aad ka qaato wallaahi waa fursaddii aad iyo aad u wanaagsan qof walbana ma helin aad aniga cawil ahaan aad iyo aad baan naga mahad celinaya because kooska aan bartay waa leadership waa koos aad iyo aad u wanaagsan wallaahi xilligay lii soo qoray contributionka horta aadaan u farxay ruudii liigu talgalay waan buuxiyey xilligii liisoo jawaabana emailka liisoo liisoo arday liisoo jawaabana aad iyo aad farxadii farxad lasoo koobi kara ma ahan aad baa umahadsan tahay cawilow shaki kuma jiro dhallinyarada adiga la midka ah inaad xeryaha qaxootiga ka hesheen fursad waxbarasho oo weli waxbarasho tayal aad hesheen laakiin su-aasha meesha taale waxa weeye dhallinyaradeenna markay waxbarashadaas dhammaysaan ma heshaan shaqo u qalanta waxbarashadii aad wakhtiga dheer kusoo bixiseen maya mushaarka aan qaadanayno iyo shaqada aan hayno way kala tahay mushaarkii oo aada u yar oo hataa aan gaarayno boqol dollar oo boqolkii dollar laga yaabaaba marka u baato inaad qaataba sagaal kun iyo laba boqol ama sagaal kun oo jag aad qaato cidina lacagtiis marka aad geyso waxba ay u qabaninbo laga yaabaaba inay half sokor iyo half bris bes ay u gooso wallaahi aad iyo aad baan taas aan ugu duruufaysannahay cawilow shaqadan aad la qabato hay-adaha samafalka ee sanadkee bilowday
aniga twenty sixteenkaan shaqo bilaabay twenty sixteenkii waxaan ka shaqeynayay xarunta l w f waxaan ahaa psychosocial counselor shaqada aan ku bilaabay lacagta waxay ahayd sagaal kun iyo laba boqol twenty six seventeenkii december mark markay ahayd december markay ahaydna promotion ayaan helay waxaan aaday psychosocial supervisor lacag tii aan qaadanaya sagaal kun iyo waxay ahayd laba boqol waxaa liiga dhigay toban kun iyo shan boqol waxaa waa lacagadi boqol doolar ka yar markii hadda la fiiriyo marka wax shaqaad aan qabanayno iyo lacagta aan qaadanayno waa waa laba kala dheer shaqa waxaa soo gelaysaa markay tahay laba saac waxaa ka baxaysaa lix saac bar lix saac bar markay ka baxdo sideed saac bar waxaa lagaa rabaa ribot sideed saac bar aad soo geli haddana waxaad ka baxaysaa toban saac soo marka lacagtii laga yaaba lacagtii adi aad qaadatay bishan aad family u geysay inaa adi aad qada ka cuninbo oo soo laabadka aad soo laabanaysa ama gaari aad ka raacday because caqabada weyn orta aan haysatid waa taas haddii aan ahay dhallinyarada dhallinyaradu waxay kale oo ay aada uga cawdaan in wakhti dheer ay waxbarashada kusoo bixiyeen dadaal aada u badan soo bixiyeen waxbarashadiina wixii ay ku filayeen ay ku rajeynayeen ay ku waayeen arrinta waxay ka sheeg
horta arrintaas way jirtaa because arrintaas waxay u jirtaa qofki markuu dugsigii sare iyo dugsigii hoose uu soo dhameeyo shaqadii waa lasoo dhejinaya shaqada markii lasoo dhejiyo waxaa shuruud looga dhigayaa qofkaas waa inuu haysto diploma ama u haysto certificate laga yaaba qofkii fursad inuu helinba uu ku barto certificate-kii ama diplomagii laga yaaba inuu diploma soo sameeyey ama certificate soo sameeyey laakiin uu haysanin shuruudii ahayd experience inaa haysto two years ama experience aa haysto one year marka laga reebo intiina yar oo lacagta aadka u yare saabuun saabuunta ah hay-adaha ugu shaqeeya waxaa jira dhalinyaro badan oo shahaadooyinkiinoo kala haysta oo xilli waxbarashadii la dhameeyey oo shaqaba waaye oo guryaha iyo magaalada iska jooga heerka dhalinyarada shaqa la-aanta ka warqabkaaga intee bay laagtay xeryaha qaxootiga wallaahi aad iyo aad ay arrintaas u weyn tahay hadda aniga kula hadlayo dhalinyar badan oo saaxiibaheya jiro mar walbo aan counseling siino aan dhahno keep going shaqo waa helaysaa shaqadii markii soo dejiyo oo saaxiibka adifaadki a u dirto waa lasoo dejinaya meesha ka shaqeed shaqaa lasoo dejinay adifaad baa usoo diraysa adifaadki markuu apply gareeyo waxaa laleeyahay waa inaa haysato kooskaas certificateka ama kooska a diplomaga ah waa inaa haysato ama kooskii hadduuba kooska uu helo kooskii markuu soo sameeyey ama uu usoo guuleystay inuu soo apply gareeyo oo shaqadii shortlistigii markii uu sameeyo lagu soo daro waxaa laleeyahay experience maxaa haysataa qofkiina weli hadee markuu isku soo dhameeyey galaas buu galay galaas markuu soo dhameey jaamacaduu galay uu soo dhameeyey shaqada ugu horreysay u qabtay inay tan aheed u ahayd shaqada shuruud waxaa looga dhigay maxaa experience oo ada aa leedahay qofkii markii uu dhawaanay xilligaas xilligaasaan dhameeyey experience hadda igu horreysay shaqo aan balaagarey aan aan aan aan imtixaan igu yartay waa la fiirinaya waxaa leeyahay kan labada ooda ay experience har sana haysto ama afar bilood ama shan bilood shaqeeyey ayaa noo dhaamaa midka hadda cusub waxaad ii sheegtay inaad shaqaynaysay muddo toddoba sana ah haddii aad guursatay haddii aad hanti ka dhigatay
aniga horta twenty sixteenka aan shaqo bilaabay saan kuu sheegay lacagta hadda aan kuu sheegayn aan qaadanayo lacag ani aan cunayo ma aha waa lacag family ani aan siinayo family waxaan ka wadaa qooskeena cuddeena hooyadey iyo aabahey saan u wada hooyadey aabahey saan u wada lacagtaas hadduu duqa joogin maalinkaas lacagta aan soo qaaday ama subaxii ama galabta lacagta aan soo qaado hadduu duqa joogin maamadaan farta ka saari soo lacagtaas oo ah marka waxaa laga yaaba lacagtaas kasoo qaad markaan soo qaado toban kun iyo shan boqol aan soo qaado cawil ahaan waxaa laga yaabaa in aan lacag shan boqol oo qaadaan ama qof saaxiib dhalinyaro xanuunsan ama qof blogii tacsiya ku dhacday in lacag shan boqol ee lacagtii aan aan shaqeeyey aan dhiiday lacag shan boqol ee aan kasoo faa'iiday ani shantii boqol ani aan lahaa marka ama kaar ka dhigo oo telefonka dee adduunka hadda casiyaan joognaa internet aan isticmaalaa Een, aan aan lahaa inaan gasho te- telefonka gasho oo internet ku isticmaal laga yaabaa lacagtii anooba qaadaninba inuu wiil dhalinyaro is- sms isoo dir uu dhammaanta didi arrintaasoo jirta ninka walaalka oo shaqa la-aanta ayaa la caawinaya shantii boqol oo ani aan kasoo qaaday duq maamada isiisa ama hoo aabi isiye in meeshaasaan ku rido rajada aad ka qabto inaad dalkaaga dib ugu laabato maalin maalmaha ka mid a oo noqoto wad- muwaadin waddankiisii jooga intee bay leegtahay wallaahi hadda kuma dhahay wadankii aan rajaan ka qabo because wadankii hadda qalasa badan aa ka jirto Eh, qalasadan hadda waa midan aa aragtay social media eh, labaatan iyo afarta dhex taalo uma maleynayo maanta inaan meeshaas ku laabanayo Ee, waxaa jirta dhalinyaro tahriibta oo noloshooda biimeeya marka ay nolosha ku adkaato kacawl ahaan maxaad ka aaminsan tahay falka tahriibka wallaahi falka taariikhka waxaan ka aaminsanaha arrin aad iyo aad u xun because eh, cunuga markuu shaqo haynin eh, waxaa lagu tashkiilinaya oo la dhahaya meeshan shaqo male laakiin meel fiican oo shaqo leh ayaa jirtaa aan ku geenaya soo baxa marka aniga cawilahaan fikradeyda eh, asxaabteydan aan kala taliyo mar walbo in tahriibin oo tahriibkaa la geliyo. tahriibka waa very risk waa noloshaada oo aad disho Eh, dhalinyaro badanna waa ka wacyigeliyey Eh, arrintan waa arrin aad iyo aad u xun ugu dambayntii dhalinyarada saaxiibada ah ee xeryaha qaxootiga kula joogta maxay tahay talada aad u hayso Een, taladan u hayo waxaan waaye waxaan leeyahay be patient ee, dulqaad hala sameeyo ee, nasiibkaa wuu dhiman yahay maanta haddii aad aad shaqo helin nin maanta hadaad shaqo helin nis- ninka saaxiibkaa shaqada helin haddii aad patientiga aad dulqaadka badiso maxaa huwa maanta maalin aan helin aad shaqo- aad waxa aad sugaysa aad heliso kaasi waxa uu ahaa cawil cabdi bile oo ah nin dhalinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyskira dhaab ee toddobaadkan dhinaca kale dhegaystayaal baxda waxbarashada iyo waalidiinta xeryaha qaxootiga ayaa aada uga walaacsan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo aada u isticmaasha baraha bulshada gaar ahaan ardayda waxbarata oo sida ay sheegeen ay baraha bulshadu ku leeyihiin saameyn aan indhaha laga qarsan karin maxamed cabdulaahi cali waxa uu ka mid yahay ardaydii ugu horreysay ee wax ka baratay iskuulaadka xeryaha qaxootiga haddana waa waalid ay carruurta isu waxbartaan waxa uu sheegay in isticmaalka baraha bulshadu ay caqabad ku yihiin waxbarashada da'yarta xeryaha qaxootiga mobilka waa seef laba af leh dhankii loo rido u dhacaya ninkii caqli ilaahay siiyey oo ilaahay hanuuniyey wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu maadigan ka barto diinigan ka barto waa aalad fududaynaysa waxbarashada qofkii ka faa'iidaysanaya qofkii kale laakiin wuu dhuminayaa oo balaayo badan iyo tigtog iyo wax daran buu gelayaa waana dee eh, qofkana maa jacla llahu lirajuli min qalbayn walay qofka eh, rajulka ah laba qalbi ma laha qalbi haddii dee uu tigtog iyo miidiyaha geliyo waxay noqonaysaa inuu waxbarashada ka tago maantana aaladan aad bay u saamaysay dhallinyarada waxaa arkaysaa mar iyakoo bunuunta ka fiirsanayo ciyaarya ka fiirsanayo mar iyakoo gacanta ka dheelaayo mar iyakoo telefishin aadoo dhalaga bunuunti waxay siiyeen boqolkiiba sagaashan waxay siiyeen bunuunti iyo qaabka inaamkay tahay xaggaasaa marka waalidiintana xoogaa waa iska qalbi jabeen qofkana inuu daala lama rabo cunugiisa inuu xakameeyaal rabaa haddii cunug uu ka diida amarna uu maganaysaa dowladda iyo la isticmaa- u isticmaalo intuu dowladda u geeyo saddex beri afar beri halii casbiyo meesha igu jiro uu dhahaa wanaagsan laakiin inaad quusato oo cunugaadi maganaysaa uu qadka ka baxo jeega xirto ee gabadhaadan careed noqoto waa dhibkan haysta maanta haddaan nahay bulshada soomaliya ku dhaqanaga dheer maxamed cabdulaahi waxa uu sheegay in dhallinyarada laga weecin karo isticmaalka baraha bulshada ay qabatimeen haddii waalidka hooyada iyo aabbuhu ay yihiin kuwo tala wadaaga oo u dhuun daloola xaaladda waxbarasho ee ubadkooda qoyska hooyada aabihii dhala hadday heshiis yihiin waa laga weecin karaa waxaa loo weecin karaa in telefoonkan laga qaado ama asagoo sooji ama asagoo hurdo tii la qaada laga qaado meel looga fulo la yidhahdo sabti axad wey imaw waa midka ugu dhow ama laga joojiyo totally uusan qaadan intuu iskuulka ka dhammaynayo imtixaanka form four ka samaynayo laga reebo markuu jaamacadda aado waa- ayuu waxoogaa wuu isku wadan karaa laakiin intuu primary level yahay ama secondary level cunuga waxaa dhib weyn buu u yahay mobilka waxbarashada wuu ku hooseynay waayo habeenkii dhan wuxuu rabaa inuu soo jeedo maruu facebook ku jiro maruu tiktok ku jiro maruu whatsapp ku jiro maruu haasaba been ku jiro waayo habeenkii dhan waa dhafraya salaada inuu seexduu rabaa asagoo inaa dee lasoo gaya kac la yidhaahdo oo aan soo dhabaynin oo dee iskuulka un dee cagajiidka u imaanaya dee haddana galaasku ku hurdoonaya casharadii markii laga bixinayo ma fahmayo oo macnaha ma u diyaarsano waa nin xalana soo jeeda dhafar hayso- dhafar hayso marka dhibkaas wuu ku haystaa haddaanan laga hagaajininna dee waalidka waa khasaaro daada hadda labaatan jirka ah iyo wixii ka hooseeya haddaana la qabanin waa da' khasaartay oo maanta bulshada aan magaranaysa waxba ugu to- ugu ugu tornayn waxaan ku wacyigelinaya bulshada in laga xareeyo oo meel laga geliyo haddii wax la sii karo sabti axadda ujaalis leeyahay hala siiyo inta kalena shanta berri oo kalena waxbarashada ha ha qaata saas aniga ku talinaha talahaan iyo fikradana soo jeedin lahaa dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin waxaanu mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed oo barnaamijka ila daadihinayey
aad baad u mahadsantahay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere dhegeystayaal haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka
adoniga maqnaanay ana aanan ka maarmin nirugeymar waa caynkan iyo maaha waa caynkan markii uu dhabtii xaalku noqayuun ismari waagan adoniga maqnaanay ana aanan ka maarmin nirugeymar waa caynkan iyo maaha waa caynkan markii uu dhabtii xaalku noqdayuun ismari waagan murankiyo isjiidjiidka mirir mirir dagaalkeena malin qura heshii waaga maara waa xiriirkeena meel laba saldhig waaye madaxii ka weynaaye murankiyo isjiidjiidka mirir mirir dagaalkeena malin qura heshii waaga maara waa xiriirkeena meel laba saldhig waaye madaxii ka weynaaye laba daran mid hungo oo maanta daabadeeto aan meelu wada jeedo qalbigana ma taanayno ama daayay magacaa aadna mayd xasuustayda laba daran mid hungo oo maanta daabadeeto aan meelu wada jeedo qalbigana ma taanayno ama daayay magacaa aadna mayd xasuustayda inkastood man hore qaaday maankiyo qulubtayda inkastoon malaynaayay marunidan midoobayno murugta iyo cilkeenu maalin uun dhammaanayo inkastood man hore qaaday maankiyo qulubtayda inkastoon malaynaayay marunina midoobayno murugta iyo cilkeenu maalin uun dhammaanayo anigoon makhluuqaadka ruux kula misaalaynin markii uu karrayn waayay macna beerka hadalkeenu miyan dani i muranaynin ado jecel haddana maaran anigoon makhluuqaadka ruux kula misaalaynin markii uu karrayn waayay macna beerka hadalkeenu miyan dani i oranaynin adoo jecel haddana maaran laba daran mid hungo oo maanta daabadeeto aan meelu wada jeedo qalbigana ma taanayno ama daayay magacaa aadna mayd xasuustayda laba daran mid hungo oo maanta daabadeeto aan meelu wada jeedo qalbigana ma taanayno ama daayay magacaa aadna mayd xasuustayda guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska iyo toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tebinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tan iyo barnaamijkan barnaamij shixeeg intaan dib ugu kulmi doono waa annagoo isku duumanoo idinku dhaafaya ammaana allah